الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة الأصل السادس أصل اللحاد wuxuu ku saabsan yahay raddu shubhati shubahadii radinteed allatii taasoo wadaca dhigay oo dejiyey haa ayada ashaydaanu shaydaan fii tarki lqur'aani qur'aanka ka tagadiisii uu dejiyey darteed fii tarki lqur'aani qur'aanka ka tegidiisii darteeda u dejiye way iyo wasunnati sunnada ka tegideeda iyo watibaaci alaaraa'i aaraa'da racitaankoodii darteeda u dejiyey iyo walahwaa'i ahwaa'da ahwaahdaasoo almutafariqati kala duwan almukhtalifati iskhilaafsan almutafariqati kala tagsan dheh almukhtalifati iskhilaafsan wahiya shubahadaasna anal waxaa waaye ana alqur'aana qur'aanka wasunnata iyo sunnada laa yar yacrifuhumaa laa yacrifu ma garanaayo humaa labadaasi ila almujtahidu mujtahid mooyaane mid ijtihaadaya mooyaane mujtahidkaasoo almutlaqu la itlaaqay muqayad aan ahayn waalmujtahidu mujtahidkana huwa mujtahidku almawsuufu waa mid lagu sifeeyey bikadaa sidaas iyo wakadaa sidaas awsaafan awsaaf lagu sifeeyey awsaaftaasoo lacalla laga yaabo ha awsaafta laa tuujadu in aan laga helinba taamatan ayadoo dhammaystiran fii abibakrin abibakar dhexdiisii iyo wa cumara cumar dhexdiisii fain lam yakun ilinsaanu insaanka hadduusan ahaanin kadalikaas kaas oo kale mujtahidkaasi falyucrid ha ka jeedsado canhumaa kitaabkii iyo sunnadii xaggooda ha ka leexdo fardan si waajibnimo ah xatman dhab ah xatmigaasoo laa shaka wax shaki ah walaa ishkaala wax ishkaal ana fiihi dhexdiisii aan ku sugnayn ayib musanifku raxmatullahi caleyh meeshan wuxuu kaga hadlayaa waa asalkan asalkii lixaad way usuulu sita ugu dambeeyay lix lay ahaayeen soo ma lixdii asal hee kii ugu dambeeyey waaya wuxuuna ku saabsan yahay raddu shubaha alatii wadacaha shaydaan في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة تاسي أيو كجه الله مصنفك رحمة الله عليه طيب شبه هذاني شيطان يا دجي حاجة دجي كتابك يا يغان شيطان كتابكيس ما قريسان maya asxaabtiisa u sheegay asxaabtiisa ayaa marka di ka di ayaa ka qoreen kitaab asxaabuu leeyahay sooma asaga asxaabtiisa ayaa shubahadan kusoo tuuray asxaabtiisii markii kusoo tuuray ayagana hee way qoreen marka ayagana way qoreen asaga marka sabab u ah oo dejiyey asaga ayaa sabab u ah dejinteedii asiga sabab u ah dejinteedii waayo marka shubahadaasi celinteeda oo in la celiyo oo la sheego inay tahay mid oo baatil ah sax aan ahayn in la sheego ayuu ku saabsan yahay asalkan allah tabaaraka wa tacaala muslimiinta wuxuu amray in qaataan qabsadaan kitaabkiisii nebigeena calayhi salaatu wasalaam ummaddu wuxuu amray inay qabsadaan sunnadiisii labadaasiina waa laba lagu badbaadayo adduunyo iyo aakharaba nebiga calayhi salaatu salaam waa dardaarmay in kitaabka la qabsado wuxuu dhahay nebiga calayhi salaatu wasalaam wa ana taarikum fiikum thaqalayn wa ana taarikum fiikum thaqalayn awaluhuma kitaabu llah fiihi alhudaa wannuur wakhuduu bikitaabi illaah wastamsakuu bih xadiidkii dheeraa muslim soo saarayay can zayd ibni arqam xadiidkiisii xadiidku waa dheeraa shaahidka ka soo qaadanaynaa nebiga calayhi salatu salam wuxuu leeyahay wa ana anigana miyahow taarikun waxaan idinka tagayaa oo idin dhaafeeyaa fiikum dhexdiini thaqalayni laba cus ul culus laba aada iyo aada u cus u culeys ah awaluhumaa midkoodii hore kitaabullaahi kitaabka alla waaya kaasaan idinka tagaa fiihi waxaa ku sugan alhudaa hanuun iyo wannuuru nuura ku sugan fakhuduu qaata bikitaab illaah ilaahay kitaabkiisii qaata wastamsikuu bih qabsada wastamsikuu qabsada bihi kitaabka wa ana fiikum wa ana taarikum fiikum thaqalayni sooma laba oo culeys ah laba oo culeys ah awaluhumaa kitaab ullah midkoodii hore waa kitaabka alle fiihi dhexdiisina alhudaa ay wannuura ku sugan fakhuduu qaata bikitaab illahi ilaahay kitaabkiisii qaata wastamsikuu bih qabsada ilaahay kitaabkiisii qabsada dadkii muslim soo saarayay can zayd ibni arqam can zayd ibnu arqamin marka xadiidkaasi nebiga wuxuu ku dardaaramay ummadiisii inay qaataan ilaahay kitaabkiisii a qabsadaan asigana nebigu wuxuu dhahay calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin xadiidka cirbaad ibni saariya cinda tirmidi wagayri calaykum bisunnatii facalaykum bisunnatii sunnaday laazima qabsada wa sunnati alkhulafaa'i alraashidiin ayadoo marka saas ah ummaddan loo dardaaramay allana amray rasuulkiisiina amray in kitaabkii alla la qaato ayaa shaydaan meeshan ka soo baxay wuxuu leeyahay hee warka meeshaan lagu sheegi doono warka meeshaani lagu sheegi doono ayuu sheegay ayib marka musanifka meeshan wuxuu ku sheegayaa inay waajib ay tahay aliqbaalu cala alkitaabi waasunnati wa calaa hee sabiili salafi lumma wuxuu rabaa inuu meeshan kaa ku sheego musanifka raxmatullahi caleyh aliqbaalu cala alkitaabi waassunna wa calaa sabiili salafi lumma wacalaa sabiili salafi lumma ilaahay kitaabkiisa in la qaabilo sunnada nebiga in la qaabilo wacalaa sabiili salafi lumma ummaddan salafkeeda wadadeeda in la qaabilo ayuu rabaa musanifka in meeshan ku sheego saasuu dadku ku boorinayaa salafkana waddadiis saas ay tahay ilaahay kitaabkiisa in la qabsado ah markuu shubahadaasi ayuu rabaa inuu kuu sheego fiiri wuxuu leeyahay alaslu saadisu asalka lixaad wuxuu ku saabsan yahay raddu shubha shubaha radinteeda shubaha maxaa la yihahda horta waa inaan barano waay horta shubhada naftarkeeda waxay waxay tahay ashubhatu hiya caaridun yacridu lilqalbi yamnacuhu min tasawuri اlumuuri calaa xaqiiqatiha ayay ku tacriifiyeen culamada qaar ashubhatu hiya shubhada waxaa waaye caaridun waaye mid soo caaridayo oo soo galayo oo imaanayo waaye caaridun cayn alif lagu daray ra daad u dambeeyo caaridun yacrudu u bambaxayo oo dhexgalayo lilqalbi qalbiga hiya shubha caaridun waay waa mid imaanayo oo soo caaridayo qofku markii hore kuma jirin waxaan waxaan kusoo dariyayo kusoo darisayo waay caaridun waa mid soo darisayo waay ama mid soo dariyayo kaasoo yacradu ama yacridu hee ku bambaxayo ama ku darisayo lilki qalbi lilqalbi waay qalbiga waa wax qalbiga hee galaya waay markii hore aan ku jirin yamnacu diidaayo hu qalbigii u diidaayo min tasawuri lumuuri umuuraha ee arrimaha in la sawirto diidaayo calaa xaqiiqatiha xaqiiqadeeda loo sawirto midka diidaya qofka qalbigan u diidaayo waay shubhakaasaa la yihahdaa xaqna dhinac waa uga eg tahay baatilna hee dhinac waa uga eg tahay kaasaa la yihahdaa shubho caaridun yacridu lilqalbi yamnacuhu min tasawuri lumuuri calaa xaqiiqatiha kaasaa la yidhahdaa qofkan waxaan xaqiiqadooda inuu sawirto way u diidayaan shaki ayaa qalbiga hee ku dhacay wax masaxsan yihiin masmasaxsana sidii la rabay xaqiiqada inuu gaaro ayay u diidayaan taasaa la yihahdaa markaa shubho shubhadaasi marka xaqa dadka u diidayso radinta la radinaya waay raddu shubhati shubhadii celinteedii waay allatii shubhadaas oo wadaca dhigay ama dejiyey haa shubhada ashaydaanu shaydaan dejiyey muxuu u dejiyey fii tarki lqur'aani qur'aanka tagadiisii darteed saasaa dhahaysa fii tarki lqur'aani qur'aankii ka tagadiisii darteed u dejiyey in qur-aanka laga tago ee u dejiyey iyo wasunati sunadii ka tagitaankeeda darteeda iyo waitibaaci alaaraai ra'yiyaalka jamcu ra'yin aaraa waa ila tahay waa ra'yi waitibaaci alaaraai aaraada racitaankeeda darteed u dejiyey iyo walahwaai ahwaada hawiyaalka racitaankooda darteed u dejiyey in qur-aankana laga tago sunadana laga tago oo la raaco aaraada iyo ahwaada saas uu dejiyey ahwaadaas oo almutafariqati kala tagsan almukhtalifati iskhilaafsan in la raaco waayo dadkii koox koox ay noqdaan dadka hawadooda marka ay raacaan ra'yi daliil la-aan ay raacaan shaka kuma jiro waa iskhilaafayaan koox koox imaana urura imaana xisbi imaana bilo dhan waa imaanaysaa saas uu dejiyey isaga taas shubhadaasi radiinteeda ayuu asalkan ku saabsan yahay haddaba shubhadu maxay tahay waa tan musanifka sheegay wahiya shubhadaas waxaa waaye ana alqur'aana qur'aanka iyo wasunata sunada laa yacrifu ma garanayo humaa labadaasi ilaa almujtahidu mid mujtahid ah mooyaane qof kale ma garanayo mujtahidkaasoo almutlaqu la ilaaqay mujtahid oo mutlaqa mooyaane cid kale qur'aankani iyo sunadaani he garan karto malaha ogow waran saas ogaada u dhahay asxaabtiisa usoo sheegay ayagana hee way aqbaleen kitaab ay ka dejiyeen oo ka qoreenba marka dadkii marka waxaa laga fujiyey kitaabka iyo sunada waxaa loo fujiyey taqliid taqliid iska saarsisho qofkaan wixii dhahay iska raac daliil la-aan waxaa kitaabkii iyo sunnadii ayaa u diiday dadkii wuxuu u celiyey taqliid waa la yihahdaa shubhadaas waay shubha khatar ah waay muxuu dhahay waay wahiya waxay tahay shubhada ana alqur'aana qur'aankii wasunata sunada laa yacrifu ma garanayo humaa labadaasi ila almujtahidu mujtahid mooyaane mujtahidkaasoo weliba hadana almuطlaqu ah la idlaaqay mujtahidku waa labo mujtahid oo muqayad ah iyo mujtahid oo muطlaq ah waay mujtahidka waa laba u qeybsamaa walmujtahidu qismaan mujtahid oo muطlaqun wa mujtahidun muqayadun mujtahid muطlaq goormee la dhahaa shuruudu leeyahay muqayad goormee noqona shuruudu leeyahay baabkiisii baa-anta ma ahane waa hee fii usuuli اlfiqhi ayaa loo tagaa kaas tacriifkiisii iyo shuruudiisii wixiisii meeshaasaa loo aadaa marka wuxuu leeyahay mujtahid hadda muqayad maahane muطlaq mooyaane cid kale qur-aankan fahmi karto ama sunada nebiga fahmi karto maba jirto ayuu dhahay shaydaan soo dejiye oo asxaabtiina way siisin way qaateen oo dadkii marka kitaabkii alle sunadii waa laga furay waxaa loo aadiyey e taqliid in dadka lagu dayado la raaco koox kooxe daliil la-aan shubhaadi ma la fahmi taas waay mujtahidna yaa waay waa kana musanif kuu sheegay mutlaqa ah wlmujtahidu mujtahidkana huwa mujtahidka almawsuufu waa midkii lagu sifaynayo bikadaa saas iyo wakadaa saas sidaa iyo sidaa shuruud way maanaa wuxuu tilmaamayaa shuruudkii mujtahidka oo ijtihaadka loo shartinayo ayuu sheegayaa muslim ma sheegin laakiin awsaaf ayuu leeyahay shuruud uu leeyahay walmujtahidu mujtahidkana huwa mujtahidka almawsuufu waa midka lagu sifeeyo bikadaa saas iyo wakadaa saas way awsaafan lagu sifeeyo awsaaftaasoo lacala laga yaabo haa awsaafta laa tuujadu in aan laga helinba taamatan ayadoo taama dhamaystirin fii abi bakrin abubakr sadiiq hadda aan laga helin aan ku taab noqonin iyo wa cumara hadda awsaafta mujtahidka u sheegayaan waa awsaaf oo laga yaabo in aan laga helinba xataa hee abubakar oo ah ummadan nebigeeda kadib kii ugu fadli badnaa ahaa kadib hee cumar hataa in awsaaftan laga waayo dhici karto ayay u shardiyaan ama ku sifeeyaan mujtahidka mutlaqa ah yaa fahmi kara marka haddii abubakar iyo cumar in laga helo hataa laga ya in laga helin hataa laga yaabo yaa kale marka laga hela waay waa kasii daran tahay dadka kale sida la ogyahay abubakar hee sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaan ma koobin wixii garan waayo yaa ula laabanaye asxaabta kale war war mahay war maka haysaan misridaan daliil ma u haysaan cumar sidaas oo kale hee wixii garan waayo waxa u celin jiray asxaabta shuura ayuu samayn jiray waan la tashan jiray waxaan maxaan ka samaynaa war ma haysaan sayn yeelnaa haddii abubakar wixii sunnada nebiga qaar ka mid a haddii garan waayo asxaabta ula laabanayay cumar wixii garan waayo asxaabta ula laabanayay hee qof kale hadeed waxaa kay baabkiisu joogaa waay shuruud oo abubakar hadda aan laga helin maxaa yeele abubakar wixii garan waayo sunadii nebiga o dhan ma koobin abubakar cumar sunadii nebiga o dhan ma koobin labadaasi wixii garan waayaan hee asxaabta haddii ula noqonayaan shuruudaa meesha lagu sheegay haddii ayagaba laga waaya qof kale hagee baabkiisa joogaa waay ma jijir waay shuruud oo marka abubakar aan laga helin cumar aan laga helin mujtahid kaasa u shaqeynayaan kaas mooyaane qof kale qur-aanka garanaya ee sunada ma bijiran bay dhahay dadka marka waxay kale loo sheeg sheegayo hoosa looga sheeg sheego qur-aanka fasirkiisa iska ilaaliya qof walba ma geli karo sunnada fasirkeeda e iska ilaaliya qof walba ma geli karo iska ilaaliya la dhahay dadka saas wey shubha mujtahidkana waa kaas marka mujtahidkana e kaas waaye kaas mooyaane marka qur-aanka qof kale ama sunnada qof kale isku dhirin karo maba jiro ayay dhahaen shubhadaasin shaytaana soo dejiyay fain lam yakun اlinsaanu insaanka warkaasi marka sax maaha sooma warkaasi war sax ah ma aha qur-aanka waxaa fahmaya mujtahid mulaqa waa fahma mujtahid mulaqa horta ma jira ma aha waa jiraa mujtahidka mulaqa waa fahmaya caamada waa fahmaysa qaar ka mid ah qur-aanka a qur-aanka waxaa caamada garanaysa waa ku jiraa wax caamada aan garanaynin oo mujtahid keliya isgaran karana waa ku jiraa wax haddaa mujtahid aan garan karin ilaahay mooyaan qofka ila aan garan karin he waa ku jira qur-aanka soo ma waxa caamada garanaysa qur-aanka waa ku jiraa maxaa ka mid ah mitla qowlihi tacaala wacbud llaha walaa tushrikuu bihi shay-an waqowlihi tacaala qul huwa allahu axadun waqowlihi tacaala inahu man yashrik biاllahi faqad xarama allahu calayhi اljanata wama'wahu الnaaru wama lilظaalimiina min ansaar waxaa ka mid ah walaa taqrabu الzina waxaa ka mid ah xurimat calaykum almayta wixii lamidka qur-aanka waxba dadka aamad markii loo sheega waxaan waa garanaya soo maa shaka kuma jirto idan mujtahid mulaq mudlaqa mooyaane qofka lama fahmi karo qur-aankii sunnada waa war sax ama waa baatil fain lam yakun matnihi u imaaw fain lam yakun ilinsaanu insaanka hadduusan ahaanin kadalika kaas oo kale ke mujtahid kaas oo kale mujtahid lasoo sheegay way soo maa fain lam yakun ilinsaanu qofka hadduusan ahaanin kadalika sidaasi oo kale ama kaas oo kale hee falyucrid ha ka jeedsado ha ka leexdo canhumaa kitaabkii iyo sunnadii xaggooda ha ka leexdo mujtahid mutlaq ma yahay maya ha ha ka leexdo qur-aanka iyo sunnada xaggoodii waay fardan waajibnimo ha uga leexdo waay waajibu ka waajib ayay ku tahay inuu ka leexdo waajib ay ku tahay ma geli karo fardan si waajibnimo ah ha uga leexdo xatman si o dhabnimo ah ha uga leexdo waa dhab xatman waajib la aadagan u dhowda xatmigaasoo laa shaka wax shaki ah iyo walaa ishkaala wax ishkaal ah fiihi xatmiga dhexdiisa aan ku sugnaanin waay waajibnimo oo iyo faradnimo oo wax shaki ah wax ishkaal aan ku jirin hee ha ka leexdo yuusan ka shakinin war hooshaasi ma geli kartide ka leexo ha kana shakiinin ka leexo waay mujtahid mooyaane qof kale ma fahmaya qur-aankii sunnada saasay leeyihiin sax maaha qur-aanka in la fahmaya ilahay waa noo sheegay bal allah tabaaraka watala qur-anka wuxuu soo dejiyey in lagu tadabaro la fahmo soo maa ilahay wuxuu leeyahay kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun haye liyadabaruu aayaatih waliyatadakara ulu lalbaab iyo waxaa la mid ah qowluhu tacaala afalaa yatadabbaruuna alqur'aan walaw kana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira afalaa yatadabbaruuna alqur'aana qur'aanka kuma tadaburayaan miya ma fiirfiirinayaan miya yatadabbaruuna he waawdaasi waawljamaaca waay muslimiintoo dhan ayaa loola jeedaa culimadeeda iyo caamadeeda qur-aanka ina fiirfiiriyaan ala rabaa haddii qur-aanka hee caalim mooyaan qof kale aan fahmi lahayn ilahay ma fari lahay saas maya lagumana eedeeyaan lagumana eedeeyaan qofkii fiki aan fiirfiirinayn qur-aanka afalaa yatadabbaruna qur'aan walaw kana min cindi gayri illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira iyo qowlihi tacaala afalaa yatadabbaruna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha afalaa yatadabbaruna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluhaa qur-aanka ma fiirfiirinayaan miya ama quluubtooda ee qufal ku dhegan waa la quflay dheg waxba ma fahmayaan miya maxaa ku dhacay waa lagu dhaleecinaya dadka soomaa waxay fahma aan ku tadburayna qur-aanka idan warkan iyo aayadahaasee waa iska soo horjeedaan soo maha waa sax ma aha marka waa war daldan waay warkaani war hee sax ma aha idan shubhadan waa shubha shaydaaniya shubhae shaydaaniya waay ilaahay ma dejiinin warkii ilaahay ay khilaafsan tahay rasuulka ma dejiinin warkii rasuulkana waa khilaafsan tahay salafna ma dejiinin warkii salaf waa khilaafsan tahay shaydaanaa dejiyay iyo asxaabtiisii oh hee qur-aanka iyo sunada in la fahmo diidanba diidan waa lagu dhaleecaynayaa xadiida akrina lagu leeyahay tafsiira la akriisana lagu leeyahay hay axkaan iyo meelahaasiba lama soo marin qur-aanka la jijibina xadiidta la jijibinaya saasa ku dhahan dabadeed suufiyaal naftirka saasa dhahan soo ma saasa ku leeyahay qur-aan iyo xadiid qaala rasuul qaala allahu lagu leeyahay meeshaan axkaamtii aawe salaadooda si ku buraysana ma yaqaanana ku leeyihiin ها warkaasi yaa macalinu waa warkaas waa la ogyahay soo ma duqiihuma badda dusheeda fadhiyay soo ma kaasaa dejiyay warkaasi war baatila waay waman dalaba alhuda minhuma fahuwa ima zindiq wa ima majnuun wallahu subxana wa taala aclam